بسم الله الرحمن الرحيم
nafta heeska goynina iskara dalxun baa tahaye gargaarku ma yaalo
waa qaybta labaad tixanaha cusub ee loogu magacdaray geedigii gurgurta guulmise gebidhaclayn oo ay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ku falanqaynayso halka uu ku dambeeyey dagaalkii uu xasan sheikh ku dhawaaqay kuna sheegay in soomaaliya kaga ciribtiraya xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu filimku soo bandhigayaa bilowgii guluf dagaaleedka lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga oo ahaa agoosto ka xilligaas oo horjoogayaasha ciidamada iyo madaxda dowladda federaalka ay ballan qaadayaan in muddo kooban ay dalka uga tirtirayaan wilaayaadka islaamiga ah shabaab waa ku aadnaa muslin iyo gaal ciddaan kaalmaysanin aan kaalmaysanne shabaab inaan gacan ku dhufannaan rabnaa ameerikaanaaba diyuurad gaalahan warsanayno haggana kor taagane
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda oo ay dusha sare ka taageerayaan diyaaradaha maraykanka iyo turkiga ayaa la keenay deegaano ka tirsan wilaayaadka shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug waxaa dhinaca kale duulaanka berber socday olol warbaahineed xooggan kaasoo lagu qarashgareeyey malaayiin dollar ujeedka laga leeyahana waxa uu ahaa in lagu gudbiyo muuqaal ka duwan xaqiiqada inta damiir diineed xambaarsanna lagu niyad jabiyo laakiin toddobaadyo kadib wax weliba way isbedeleen kadib markii xeryihii ay degeen askarta dowladda federaalka ay u daateen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cado kibir ceel kooxle iyo sooman beero yabaal qaayib oo laba jeer ah burdaar nuur dugle hilowlagaab xawaadley duduncad iyo galcad ayaa martigeliyey weeraro waaweyn oo dhabarka looga jabiyey ciidamada dowladda federaalka filimka ayaana soo bandhigaya wax ka mida sida ay dagaaladaasi u dhaceen iyo natiijooyinkii ka dhashay marka laga yimaado boqolaalka askari ee lagu dilay dagaaladan waxay dowladda federaalka iyo maraykanku waayeen muddo saddex bilood ah saraakiishii lafdhabarta u ahaa duulaanka ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah xasan tuure abshir shataqay farxan qaroole cabdicasiis danab xasan indhool jamaal axmed iyo cilmi hagar ayaa ka mid noqday tobannaan saraakiil iyo horjoogayaal ku baxay weerarada ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
sargaalkii lagu magacaabi jiray xasan tuure oo bishii la soo dhaafay ay dileen al-shabaab waa arrin adag inaan weyno ninkan isaga ah waxayna la mid tahay inuu naga geeriyooday saaxiib aan isku fariiq nahay oo nagula jira safka ciidanka maraykanka marna kuma fakerin inaan sidaas dhaho sannadihii aan noolaa oo dhan waana niyadjab weyn inaan weynay ninkaasi maadaama uu fashilmay gulufkii dagaalka sida la rabayna ay wax noqon waayeen wuxuu xasan sheikh warbaahinta la hor yimid hadal ay dad badani ku tilmaameen wax lagu maadaysto kaas oo ahaa inay bilaabayaan wejiga labaad ee dagaalka halka horaan aanay sheegin in gulufkooda uu wejiye leeyahay wuxuu saldhigtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaasoo mar kale la isugu geeyey ciidamo la isku soo ururiyey ujeedkuna wuxuu markaan ahaa in ceelbuur iyo galhareeri gacanta lagu dhigo maamulka islaamiga ahna lagu bedelo mid dimuquraadi ah laakiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qabaa'ilka ansaarta ah ee dagagalgaduud ayaa qaaday silsilado weeraro ah oo mar kale dhabarka looga jebiyey ciidamada dowladda federaalka ceelbacad daarunicma ruunirgood budbud masagawa barujeed coosweyne ceel kooxle iyo meelo kale ayaa martigeliyey weeraro lagu dilay boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka weerarkii coos weyne ayaa ahaa midka dhabarka ka jebiyey wejiga labaad ee guluf dagaaleedka xasan sheikh uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ciidamadii dowladda federaalkana waxay noqdeen mid la dilo mid baxsada iyo mid geeri suga ah waxaan rabaa xogta dhabta ah beenta lagama sheego xogta dhabta ah ee cows weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dila ay yidhaahdeen inuu been yahay waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yidhaahdeen tiro ka badan boqol iyo sagaashan wadaar xawaalo wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku dham- ay- ay ku duugeen sawirre isku soo kabkabeen oo ciidamo mar hore qalab ee ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka amisom qalab ay ka qaateen intay isku soo kabkabaan oo isku soo xidhxidhaan inay maxaanku idhaahdaa ay been ka sheegaan waayo waxaa muxuu ahaay baraha baraha saxaafadda iyo miidiyaha wareegayo in badanoo ka mid a
si ka duwan malihii uu xasan sheikh qabay iyo rajadii uu naawilayey waxay xeryaha ciidamada dowladda federaalka isku beddeleen dekado durdur ah oo gaadiid dagaal iyo saanada hub ah ay ka soo daabushaan mujaahidiinta sidaba uu sheegaya sheekh axmed cumar abu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa gaadiidka ugu badnaa ee na soo galay laga soo bilaabo midowga maxaakimta ilaa maanta aan joogno waxaa ilaahay dekad furan oo inooga dhigay gobollada lagu soo duulay dekadahaasoo aan maalin kasta dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ah gaadiid cusub iyo cabdibilayaal iyo gaadiidka gaashaaman intaba qalabkaas ugu badan waa qalabka uu iska lahaa maraykanka iyo turkida oo iyagu ay ku soo qalabeeyeen labada ciidan ee iyaga kala hoos tago sida ciidanka baagarafta iyo ciidanka gorgor waxaa kaloo ilaahay noogu nimceeyey oo ilaahayna tusay murtadiin badan iyo saraakiil dhiigooda dhex waran iyaga oo geedo yaryar ah madaxa kula jiro halkaasna naftu ay biday inay ku gabadaan sida ninka arkayseen oo la odhan jiray xasan duurre oo kale kadib markay faan iyo goodi kibir iyo isqaadqaad allana tabaaraka wa tacaala kibirkoodii isqaadqaadkoodii ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waxa bacadkaas iyo dhagxaantaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waray
haddaba jabkii galcad iyo coos weyne kadib waa maxay tiirka uu maciin biday xasan sheekh ee uu doonaya inuu ku samatabaxo balse la dumay waxay mu'asasada alkataa'ib ku falanqaynaysaa xalqada saddexaad ee taxanaha geedigii gurguurta guul mise gabi dhaclayn